bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu alayhi wala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koobiyo soddonaad ee suurat ruum allah waxau ihi subxaanah muniibiina ilayhi wattaquuhu waaqiimuu asalaata walaa takunuu min almushrikiin muniibiina waxaa laga xaalaynayaa fa aqim wajhaka damiirka ku asturan ee faacilka ah ee xagga lafdiga mufradka ka ahaa xagga macnahana jamac oo fa aqim wajhak qof kastowba wejigaaga ku toosi weeyaan lidiini diinta oo nebiga sala allahu calayhi wasalam amarka la siinayaa wuxuu amar u yahay ummadda oo dhan oo abubakar jaabir aljazaa'iri calayhi raxmatullah ee aysaru tafaasiirka xaashiyada hoose nahrulkhayrka sidaasuu ku tilmaamayaa muniibiinada in laga xaalaynayo fa aqimta faacilkeeda mukhaatabka ah waayo xagga macnahay jamac ka tahay oo qof walowba wejigaaga toosi weeyaan oo diinta ku toosi marka alla waxau idhi muniibiina waxaad wejigiinna toosisaan oo fidrada alla idinku abuuray ku toosnaataan muniibiina xaala atiin kuwa u noqonaya ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa kuwa u noqonaya xaala atihiin oo wattaquuhu alla subxaanahu wa tacaala ka baqa oo waaqiimuu ooga asalaata salaadana ooga oo walaa takuunuu ha ahaanina min almushrikiina kuwa mushrikiinta ah ha ka mid ahaanina min aladiina kuwii ha ka mid ahaanina waxay bedel ka tahay min almushrikiinada min aladiina kuwii ha ka mid noqonina kuwaasoo faraquu kala geeyey diinahum diintooda kala geeyo ku kala tafaraaruqay oo wa kaanuu ahaaday shiyacaa koox koox ahaaday oo kullu xisbin koox wal iyo xisbi walba bimaa ladayhim waxa agtooda ahaaday farixuuna kuwa ku faraxsan oo la dhacsan ay yihiin alla waxau idhi waidaa massa marka uu taabto annaasa dadkii durun dhibaato markay taabato oo abaar ama cudur ama caydhnimo ama wax kale uu ku dhaco dhib ihi dacow waxay baryayaan rabbahum rabbigood ayaa ay baryayaan muniibiina xaale ay yihiin kuwa u noqonaya ilayhi ay ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa iyagoo u noqonaya humma idaa adaaqahum dabeed marka uu dhadhansiiyo rabbigood minhu xaggiisa uu ka dhadhansiiyo raxmatan naxariis marka uu dhadhansiiyo oo dhibkii intuu ka qaado wanaag iyo barwaaqo u soo weydaariyo idaa fariiqun waaba iyadoo markiiba koox oo minhum iyaga ka mid ihi dadkii birabbihim rabbigood yushrikuuna ay u shariik yeelayaan yacnii mar alla marka uu dhibkii rabbi ka qaado u mahadniqi maayaane halkoodii bay ka miisayaan oo gaalnimadii bay dib ugu noqonayaan maxay rabbi ugu shariik yeelayaan liyakfuruu si ay uga gaaloobaan bimaa kii aataynaahum aanu siinay nicmo iyo wanaaga ee fatamatacuu iska raaxaystaa la yidhi oo adduunyadiinnaa iyo barwaaqadiinnaa ku tamatuca fasawfa taclamuuna yacnii wakhti dambe ayaa ogaan doontaan ay caaqibata tamatucikum tamatuca iyo raaxaysiga adduunyo aa ku raaxaysanaysaan cidhib xumadeeda dib baa ka ogaan doontaana isaga tamatuca dembiga iyo waxa weeyaan duunyada allah waxau idhi am anzalnaa ooma waxaanu ku soo dejinnay calayhim korkooda kuwan shirkiga la imanaya sultaanan ma deliil baanu ku soo dejinnay iyo xujo oo fa huwa deliilkaasi yatakallamu uu ku hadlayo bimaa mashay baa uu ku hadlayaa kaanuu ay ahaadeen bihi maaga yushrikuuna kuwa ilaahay ugu shariik yeelaya mise waxaanu ku soo dejinnay xujo iyo deliil ku hadlaya shirkigoodu inuu sax yahay dee laguma soo dejin weeye wa idaa adaqnaa markaanu dhadhansiinno annaasa dadkii raxmatan naxariis markaanu dhadhansiinno oo macnaha dheef iyo wanaag iyo barwaaqo iyo ladnaan la siiyo farixu waa ku farax kibrayaan bihaa raxmaddii oo faraxa batarin wa ashar weeyaane maaha faraxa shukrin wa cirfaan farixuu waa ku farxayaan iyagoo ku kibraya bihaa raxmadii wa in tusibhum haddii ay haleesho dadkii sayi'atun xumaani hadday haleeshana bimaa bisababi maa shay sababtiina xumaantu ay ugu dhacdo shaygaas waqadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahoodu idaa hum waaba iyagoo markiiba yaqnatuuna quusanaya haddii dhibaata ugu dhacdo dembigay galabsadeen sababtiisana sabri maayaane markiiba waa quusanayaan wanaag haddii la siiyana mahadniqi maayaane markiiba waa ku kibrayaan waa sinaba kuma roone sinaba kuma roona dhib iyo dheeftoona alla waxau idhi awalam yarow miyaanay arkayn anna allaha in alle yabsudu uu fidiyo alrisqa arsaaqadda liman yashaau cidda uu doono oo wayaqdiru uu ku cidhiidhiyo cidda uu doonana miyaanay ogeyn oonay arkayn inna fii daalik arrinkaa waxa idinku sugan in ilaahay cidduu doonana u ballaadhiyo cidduu doonana ku cidhiidhiyo oo arrintaasi qadarka iyo qorshaha rabbi ay tahay arrintaa waxa idinku sugan la aayaatin calaamado waaweyn oo lagu cibro qaato liqowmin qole ayaanay ugu sugan yihiin qoladaasoo yu'minuuna rumaynaya rabbi fa aati haddaba sii nebi muxamedow iyo qof kastaoo ku dayanayo mu'minow dalqurbaa ka dhowaanshaha u saaxiibka ah xaqahu xaqiisa sii oo sadaqo iyo waxaad ku dhaanto ugu naxariiso oo sii iyo sakaba waalmiskiina miskiinkana xaqiisa sii wabna sabiili ka socotada ah ina waddo waxaa loo yidhi dee waan la garanayn jidkaa u hayo mooye marka wabna sabiili kaa jidka iyo waddada hayee socotada ana xaqiisa sii daalika arrinkaas ayil iitaa yacnii siinta xaqooda kuwaa la siinayo ayaa khayrun u khayr badan liladiina kuwa yuriiduuna doonaya wajha allaahi ilaahay wejigiisa wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almuflixuuna kuwa liibaanee guusho gaadhay weeyi wamaa aataytum waxaa bixisaan oo min riban siyaado ah liyarbuwa si uu ugu siyaadana aad u bixisaan fii amwaali innaasi dadka xoolahooda falaa yarbuu kuma siyaadayo cinda allaahi ilaahay agtiisa ku siyaadi maayo kuna barakoobi maayo ajar iyo abaalna lagaga heli maayo wamaa aataytum waxaad bixisaan oo min sakaatin sadaqa ah waxaad sadaqa la baxdaana turiiduuna xaal aad doonaysaan wajha allaahi ilaahay wejigiisa oo ilaahay dartii aa ugu deeqdaan dadka fa ulaa'ika kuwaasi alle dartii wax ugu deeqayaa hum iyagunbaa almudcifuuna kuwa libinlaabtay ajarkoodee libinlaabka ku helay allaahu alle alladii waa allaha khalaqakum idin abuuray humma rasaqakum dabeed idin arsaaqay humma yumiitukum dabeedna idin dili doona markay ajashiinu dhammaato humma yuxyiikum dabeedna dib idinsoo noolayn doona hal min shurakaa'ikum shurakadiinna ilaahay aad wax la wadaajisaan eed alla sokadii caabudaan ma ka mid yihiin man cid yafcalu samaynaysa huwa manku min daalikum arrintiinaa la soo sheegay ee abuurka iyo arsaaqadda iyo dilidda iyo noolaynta dambe ah waxaa la soo sheegay kuwa wax ka samayn karaa ma jiraan min shayin ay shay a waxuun yacnii kuwiinan shurakadaee asnaamtaee alla sokadii aad caabudaysaan ma ka mid yihiin kuwo waxaa la soo sheegay wax ka mida qaban kara oo ama wax abuuri kara ama wax arsaaqi kara ama wax noolayn kara amase wax dili kara jawaabtu hadday maya tahay siday xaqiiqadu tahay dee ma mudna markaa in la caabudo oo allah sokadii waxa weeyaan lagu tacalluqo subxaanahu nasahnaantiisa ayaa alla u nasahnaaday wa tacaalaa waana ka korreeyey rabbi camaa yushrikuuna waxay ku lamaanaynayaanay rabbi la wadaajinayaan ilaahay waa ka hufan yahoo beri buu ka yahay waana ka sarreeyaa alla waxau idhi dahara waxaa muuqday alfasaadu dhibkii iyo fasaadkii ayaa ka muuqday filberi berigii iyo walbaxri baddiiba yacnii bad iyo bannaanba dhibaatadii iyo fasaadkii waa ka muuqday bimaa kasabad aydi nnaas bisababi maa shay sababtii baanu fasaadkaasi ku soo ifbaxay shaygaas oo kasabad ay kasbatay aydi nnaasi dadka gacmahoodu ay galabsadeen oo maxaa uu fasaadkaa iyo dhibkaasi u dhacay liyudiiqahum si alle u dhadhansiiya dadka bacda aladii camiluu kay sameeyeen qaarkii ama badhkii marka waxaad u soo qadartaa ay jazaa'a bacdi aladii camiluu kay sameeyeen badhkii cuquubadii ka dhalatiyo abaalkiisii si uu dhadhansiiyo maxaana badhkaa loo dhadhansiinayaa lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu si ay alla ugu soo noqdaan subxaanah qul waxaad ku tidhaa haddaba nebi moxamedow siiruu socda fil ardi ay cala alardi arlada korkeeda bal safru oo socda oo fanduruu bal eega eeg ma aad ku waantoobaysaan oo wax ku qaadanaysaan kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu aladiina kuwii cidhubtoodu min qablu ay min qablikum idinka idinka horreeyey bal halkay ku dembeeyeen iyo wixii ku dhacay eega oo u fiirsada kaana waxa uu ahaaday akharuhum kuwaa idinka horreeyey bedidoodu waxay ahaadeen mushrikiina kuwa mushrikiina oo ilaahay cibaadada cid kale la wadaajinaya dabadeed dee shirkigoodii way ku halaagsameen oo waa ku baaba'een oo waxba baaqi kama noqon fa aqim haddaba oog oo toosi wajhaka wejigaaga nebi moxamedow iyo qof kastoo rumeeyo raacow wejigaaga toosi liddiini diinta ku toosi diintii alqayimi ee toosnayd min qabli an yaatiya intaanu iman ka hor yowmun maalin intaanay iman maalinka oo laa maradda celini lahu maalinka aanay u sugnaanin min allaahi alla xaggiisana aanay uga sugnaanin oo wax celin karaa aanu jirin yowmku hadduu yimaado yowmaidin maalintaas amarka alla imanayo yasaddacuuna way kala tegayaan dadku oo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir waa la kala soconayaa allah waxau idhi man axadka kafara gaaloobay huwa manku facalayhi korkiisa ayuu ahaaday kufruhu ay wabaalu kufrih gaalnimadiisa cuquubada ka dhalataa isagay ku dhacaysaa oo dhibkaasi dambarsanaya cid kale waxba ku yeeli maayo waman camila ruuxa sameeya saalixan ay camalan saalixa camal wanaagsan ruuxa sameeyana falianfusihim nafahooda ayuunbay kuwaasi yamhaduuna u gogol xaadhayaan jannada liyejziya laba midba waad ku tacallujin kartaa camilu waxay u camal faleen kuwan iimaanka iyo camalka saalixa a sameeyey liyejziya si uu rabbi ugu abaalmariyo laakiin mufasiriintu waxay u badan yihiin in lagu xidho yasaddacuunado halkaa ay ku tacalluqdo liyejziya oo la yidhaahdo yowmaidin yasaddacuuna maalintaa dadkii waa kala baxayaan oo waa la kala marhayaa oo waa kala tegayaan maxay u kala baxayaan dadku liyejziya si uu alla ugu abaalmariyo aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey asaalixaati alacmaal asaalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey si uu rabbi ugu abaalmariyo min fadlih deeqdiisa iyo galladiisa si uu ugu abaalmariyo innahu ilaahay laa yuxibu ma jecla alkaafiriina kuwa gaalada ah mar haddaanu jeclayna dee abaalmarin maayo waa ciqaabayaa allah waxau ihi wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waa weyn ee weynidiis iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsada waxa ka mid ah an yursila inuu soo diro alleh alriyaaxa dabaylaha inuu soo diro mubashiraatin xaale ay yihiin dabayluhu kuwa ku bushaaraynaya raxmaadka iyo roobka rabbi uu soo dejinayo waxaa kaluu rabbi uu dabaylaha u soo dirayaa iyo waliyudiiqakum si uu idiin dhadhansiiye alleh min raxmatih naxariistiisa oo roobka iyo matarka ah si uu idiin dhadhansiiyo iyo weli tajriya si ay u socdaan alfulku duunyuhu biamrihi ilaahay amarkiisa ay ugu socdaan iyo walitabtaguu si aa u doonataan oo u raadsataan min fadlih ilaahay deeqdiisa iyo risiqiisana aa u raadsataan iyo walacallakum tashkuruuna welikay tashkuruu si aad alla umahadisaan oo nicmadu idiin galay ugu garataan wallaahi laqad arsalnaa waanu diray baa alla yidhi min qablik adiga hortaa nebi moxamedow waxaanu diray rusulaa rusul ayaanu diray ilaa qowmihim qoomkoodii baananu u diray fa jaa-uuhum dabeed waxay rusushii qoomkooda ula yimaadeen bilbayinaati aayada cadcad fantaqamnaa dabeed waanu ka aargoosannay waxa meesha ku jirtaa dabeed bayinaadkii waa beeniyeen dee waxa dhacda in laga aargoosto marka cuquuba iyo cadaab lagu rido fantaqamnaa dabeed waanu ka aargoosanay baa alla uu yidhi min aladiina kuwii ajramuu xumaha falay ee rususha ka horyimid ee diinta ka baydhay wa kaana waxa ahaaday baa alla uu yidhi xaqan mid waajib oo xaqa ayuu ahaaday calaynaa korkayaguu xaq ku waajibay ahaaday nasrulmu'miniina mu'miniinta u gargaarkoodu iyo hiilintoodu oo macnaha mu'miniinta inaannu gaalo uga hiilinno oo gaalada aanu halaagno iyagana aanu badbaadinnaa waa xaq annaku korkayaga aanu isku waajibinay baa alla uu yidhi subxaanah allaahu alle alladii waa allaha yursilu soo dira alriyaaxa dabaylaha fa tuhiiru dabee dabayluhu waxa ay kiciyaan saxaaban daruuro ayaa ay kiciyaan fayabsutuhu dabeed alla wuxuu ku fidiyaa daruuraha fi samaa'i xagga sare ayaa uu ku fidinayaa kayfa yashaau sida uu doono ayaa alla uu xagga sare daruuraha ugu fidinayaa wayajcaluhu waxaan u ka yeelayaa alle daruuraha kisafaa qaybo iyo gobol gobol ama qayb qayb baa uu ka yeelayaa fataraa dabeed waxaad arkaysaa alwadqa dhibicii roobka ayaad arkaysaa oo yakhruju ka soo baxaya min khilaalihi ay min khilaali saxaab daruuraha dhexdooda ka soo baxaya fa idaa asaaba marka alla ku haleelo bihi roobka iyo matarka ee uu gaadhsiiyo man yashaau cidda uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a idaa hum waaba iyagoo addoommadii marka roobkii uu helay yastabshiruuna bishaaraysanaya oo raxmadda rabbi ku farxaya wa in kaanuu waxay ahaayeen intuwaa mukhafafe eh hore waxay u ahaayeen addoommadaa farxaya min qabli an yunazala intaan lagu soo dejin ka hor calayhim korkooda matarka intaan lagu soo dejin min qablihi waa ta'kiid laba jeer baa qablida la soo celiyey waa ta'kiid liluulaa wa in kaanuu waxay ahaayeen addoommadu min qabli an yunazala intaan roobka lagu soo dejin calayhim korkooda min qablihi ay min qabli insaalihi roobkaa soo dejintiisa hortii waxay ahaayeen lamublisiina kuwa quustay oo roob iyo raxmaadba ka quustay fandur bal haddaba eeg mukhaatabow ilaa aathaari raxmatillaah ilaahay naxariistiisa balraadka ka dhashay eeg kayfa yuxyii sida alla u noolaynayo alarda arlada uu noolaynayo bacda mowtihaa dhimashadeeda dabadeed inna daalika ka sidaa sameeye waa allaahe lamuxyi lmowtaa kuwa dhintayna isagaa dib u soo noolaynaya wa huwa rabbi calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awoodee kara weeyi wala in arsalnaa wallaahi la in arsalnaa haddaannu soo diro riixan dabayl oo nabaadkii iyo dhibtiiyo geedihii baxayba ay baabi'iso oo fara'awhu dabeed dadkii ay arkaan nabaadkii cagaaraa mar dhoweyd oo musfaran qaadhay oo cawlaan noqday ladallu yacni haddii intaanu dabayl u soo diro wixiiba ay baabi'iso oo nabaadkii cagaaraa uu qaadho uu waxa weeyaan angego ladalluu waxay ahaanayaan dadkii min bacdihi ay min bacdi isfiraarih nabaadkii cagaaraa markaa uu angegee uu cawlaan noqday dabadeed dadkii waxay noqonayaan yakfuruuna kuwa ka gaalooba nicmaduu ilaahay hore ugu galay oo macnaha roobkii helay iyo doogii u soo baxay iyo dhirtii u soo baxdayba way ka gaaloobayaan oo weligeeba maanaan arag bay odhanayaan allah waxau idhi fa innaka laa tusmicu lmowta fa innaka adigu nebi muxamedow laa tusmicu ma maqashiin kartid xaqah maqal ay ku waantoobaan oo ku intifaacaan almowtaa kuwa dhintay waxba ma maqashiin kartid walaa tusmicu maqashiin maysid dhe assumma kuwa dhagahalana adducaa'a dhawaqiyo yeedhmada ma maqashiin kartid oo gaadhsiin kari maysid idaa wallow markay jeestaan kuwaa dhagahali mudbiriina xaala ayhiin kuwa dhabarka kuu jeedinaya nin dhagala oo dhabarka kuu jeediye dhawaaq gaadhsiin maysid oo maqli maayo oo dee how intuu ku yidhaah soo jeedsan maayo wamaa anta adigu maad ahaani nebi muxamedow bihaadi lcumi kuwa indhahala mid hanoonin kara oo can dalaalatihim baadidooda ka soo hanoonin kara matiid kuwa indhahala in tusmicu ay maa tusmicu yaad wax maqashiin kartaa waa kuwan in tusmicu ay maa tusmicu xaqa ma maqashiin kartid nebi moxamedow maqal ay wax ku qaadanayaan ilaa man cid mooyaane kaasoo yu'minu rumaynaya biaayaatinaa aayaadkayaga oo fahum iyagu muslimuuna hoggaansamaya kuwa hoggaansanee mu'miniinta ah alla ilaah kuwaasunbaad wax maqashiin kartaa haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamay mawaadiic muhiim ah waxaa aayaadkii habeenkii hore inoogu dembeeyey fa aqim wajhaka liddiini xaniifan fitrata allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah dalika addiinu alqayim allah waxau idhi isagoo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam amarka siinaya ummaddiisuna ay kula jirtoy kaga dayanayso wejigaaga diinta ku toosi oo iraadadaada iyo qasadkaaga iyo camalkaagaba diinta waafaji oo ku toosi adoo ka soo baydhaya diimaha baadilka oo dhan xaqana u soo iilanaya waxaa la yidhi waxaad laasimtaan ilaahay diinta xaqa iyo tawxiidka uu ku abuuray dadka waayo waxaynu soo tilmaannay mawluud kastoo la dhalaa gaal iyo islaam kii doonaa ha dhale diin iyo tawxiid baa lagu dhalayaa laakiin waa laga duwayaa ilaahay waxau idhi laa tabdiila likhalqi illaah abuurkaa ilaahay mawluud kasta ku abuuraya diin jacaylka iyo tawxiidka wax bedeli karaa ma jiro oo cid wax kale ku abuuri kartaa ilmo kastaoo dhalanaya ma jirto allah ku abuuray fidradaa saliimkee fayow daalika diinu alqayim abuurkaa wanaagsan ee ilaahay addoommadiisa ku abuuray waa tawxiidkiiyo milatulislaame waa diinta toosan walaakina akthara annaasi laa yaclamuun ha yeeshee dadka bedidoodu garan maayaanoo ma oga amarkaa markuu alla bixiyey ayaa waxaa lagu xijisiiyey awaamir kale muniibiina ilayhi waxaad diinta ku toosnaataan fidradaa fayowee alla idinku abuurayna aada haysataan muniibiina ilayhi idinkoo ilaahay xaggiisa u noqonaya wattaquuhu kana cabsada oo wixii laydin faray yeela wixii laydin diidayna ka taga wa aqiimu salaata salaadana ooga oo toosiya oo xaqeeda u dhammaystiroo waxba ha ka dhimina walaa takuunuu min almushrikiina kuwa mushrikiinta ha ka mid noqonina walaa takuunuu taa-ul khitaabkaas cidda lagula hadlayaa waa mu'miniinta cidda looga digayaa inay shabbahaanna waa gaalada marka hadalku wuxuu ku socdaa waa mu'miniintae horta ogow walaa takuunuu ha ahaanina mu'miniinay cidda lala hadlayaa waa innaka waxa laynooga digayaana waa gaalada inaynu shabbahno u ekaanno oo min almushrikiina ha ka mid noqonina waxa la sii caddeeyey gaaladu way sifo iyo noocye iyo camal badan tahay wax walba in gaal lagaga mid noqdo waa mamnuuc oo ma bannaana laakiin maanta aayaddan gaar ahaan waxaa loogu xusay sifo ka mida sifaadka gaalada lagu yaqaanaa laleeyahay mu'miniinay iska jiroo iska ilaaliya sifadaasi waa maxay min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan kullu xisbin bima ladayhim farixuun gaalo diintoodii waa ku kala tegeen yahuud iyo nasaare iyo wixii la halmaalaa oo waxa ay noqdeen firaq iyo kooxo kala tagsan oo qolo walba waxay haysato ay la dhacsan tahay haddana qolo walba qolada kale ay leedahay laysuu calaa shay waxba ma haystaan haddaba mu'miniintii waxaa looga digayaa sifadaa gaalo lagu yaqaanee yahuud iyo nasaare hormoodka u yihiin oo sifadaasi waa maxay attafaruqu fiddiin diinta dhexdeeda in lagu kala tago kooxo iyo urur diimeedyo la kala noqdo kala googo-an oo kala qaybsan oo qoloba ay qayb haysato qoloba qolada kale aanay waxba u ogolayn firaqaas iyo kala taggaa diinta dhexdiisa in lagu kala tago ayaa laynoo diiday qodobka koowaad eed qabsanaysaa waxa weeye waxaa laga yaabaa had iyo jeer qur'aanku waxa aanu raadiyo saamayn badan inoogu lahayn waynu isdhaafinaa oo waxaynu odhanaynaa maya yahuud iyo nasaara laga hadlayaa waa laga hadlayaa oo kuwa sifadan lihi waa iyaga laakiin cidda loo digayaa waa ayo maana innaka ahayn marka adu ha isdhaafina naftaada ka bilow ka la leeyahay walaa takuunu waa innaka laga soo bilaabo maalintuu qur-aankaasi soo degayey kuwii joogay ilaa maalintaa maantaynu joogno ruux kastaoo mu'minay ku socotaa walaa takuunuu idan maadaama cidda loo digayaa innaka ay tahay waxa laynooga digayna uu yahay attafaruqu fiddiin diinta xaqaa in lagu kala tago dee waajibka muslimiinta saarane madax iyo mijabo waxa weeye inay ilaahay diintiisa ku midoobaan oo mid ku noqdaan oo kooxo kala tagsan aanay noqon wayna soo mareen aayaad aayaddan la mid oo hore waynu u soo tilmaannay oo dhowr jeer waa ina soo mareen balse waxaynu soo qaadan doonnaa dhowr qowl oo yacni a'immada ama culimmada qaarkood ay ka yidhaahdeen aayadda si aynu ugu waantowno oo hadalkaa culimmada u weheshanno waxna ugu qaadanno ibnu kathiir calayhi raxmatullah waa imaam weyn oo a'immada shaaficiyadana ka mid ah soomaalida madhabkeedu waa shaafici soo maaha a'immada waaweyn ee shaaficiyada waxaa ka mid ah imaamka ibnu kathiir tafsiirkiisa qayimkaee tafsiiru lqur'aani alkariim bal hadalku ku yidhaynu soo qaadanna aayaddaa markuu fasiraayey wuxuu yidhi ibnu kathiir markuu tilmaamay umamkaa hore iyo yahuud iyo nasaare iyo gaaladu siday u kala googo'day ay diintooda ugu qaybsameen ayaa waxa uu yidhi si aan loo odhan uun dee waa kuwaas oon loo dhaafin dabeed waxa uu yidhi imaamku wa haadihi alummatu aydan ikhtalafuu fii maa baynahum calaa nixalin wuxuu yidhi ummatulmuxamediyadan lafteedu waxay ugu kala qaybsameen oo isugu khilaafeen dhexdoodii nixal iyo caqiidooyin iyo madaahib iyo dariiqooyin kala duwan oo kulluhaa dalaalatun ilaa waaxida dhammaanteed baadi iyo bidcaa mid mooyaane buu yidhi ibnu kasiir wa hum ahlu sunnati waaljamaaca kuwa keliya ee ka badbaadaya baadidaas iyo bidcadaas waa qolada la yidhaha ahlu sunna waaljamaaca maanta cid walba dee way isaga andacootaa oo xataa kuwa dagaalama ee dadka dhiiggooda bannaystaa dee ahlu sunnaanu nahay bay iska odhanayaan laakiin sheegasho dee socon maysee camal iyo tadbiiq iyo qofku wuxuu ku dhaqmayo ayaa lagu kala saaraya marka waxa uu imaamku yidhi kulluhaa dalaala ilaa waaxida mid mooyaane kulligood waa baadi khilaafkaa ummadda nebi maxamed ay kala tagtay fariiqooyin ay noqotay ta keliya ee ka badbaaday baadidu wahum ahlu sunna waaljamaaca waa kuwa sunnada iyo jamaacada ehelka u ah waa ahlu sunna oo liannahum tamasakuu bisunnati rasuuliillah sunnada rasuulkaay qabsadeen waa ahlu jamaaca oo liannahum ijtamacuu cala sunnati walam yatafaraquu fiiha sunnaday ku kulmeen oo kumay kala tegin sidaasay ku noqdeen ahlu sunnati waaljamaaca sunnadu waa dariiqadii rasuulkay qabsadeen jamaacaduna waa kulankay ku kulmeen sunnada eenay ku kala tegin wuxuu imaamku yidhi kuwaasoo almutamasikuuna bikitaabi illaahi wa sunnati rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam waa kuwaasoo cuskanayoo haysta kitaabka alleh iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma intaasuu ku daayey may waayo intaa waa la wada sheeganaya firqo odhanaysa annagu kitaab iyo sunno shaqo kuma lihin ma jirto qolo walba waxay leedaha alkitaab wasunna haa laakiin halka lagu kala tegaya waa halkan wuxuu yidhi imaamku wa bimaa kaana calayhi sadru alwal waa kuwa haysta kitaabka iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam wa bimaa kaana calayhi sadru lwal iyo waxay ku sugnaayeen ay haysteen ummaddan awalkeedii hore oo min asaxaabati saxaabadii rasuulka ah waataabiciina iyo taabiciintii kuwii khayrkiiyo wanaagga ku raacay wa a'immati almuslimiin iyo a'immadii iyo hormoodkii ummadda muslimiinta culimmadii rabbaaniyiinta ahayd ee hore fii qadiimi dahri wa xadiidi wakhtigii hore iyo wakhtiga dambaba kamaa rawaahu alxaakimu fii mustadrakih sida imaamulxaakimba mustadragiisa uu ku wariyey ayuu yihi ibnu kaiir annahu su'ila calayhi asalaatu wasalaam can ilfirqati annaajiyati minhum waxaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam la weydiiyey qolada keliya ee ka badbaadaysa firaqa faraha badan leh faqaal dabeed nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam maa ana calayhi alyowma wa asxaabii waa qolada ku sugan ee haysata maanta anig iyo asxaabtaydu waxaanu haysano kuwa haysta weeye kuwaasunbaa badbaadaya haddaba salaf raac marka lagu leeyahay iyo salafiyadu intaa ibnu kasiir sheegay waxaan ahayn ninka kuu sheega salafiye iyo salaftoona maahay ah ka qaadanin waa intaa ibnu kasiir sheegay laa ziyaada walaa nuqsaan wax lagu darayo wax laga dhimayaa toona ma jiro waayo markaynu leenahay culimmada aad ka maqlaysaan madhabka salafka qaata manhajka salafigaa ku sugnaada waa kitaabka alleh iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo dadkii horee wanaagsanaa waxay ku sugnaayeen oo saxaabadiiyo taabiciintu ay hormoodu yihiin saddexdaa rukni waxaan ahayn qofka kuu tilmaama walow magac salafiba ha kuugu sheegay ha ka qaadan idan waxaynu dadka ugu baaqayno ee lagu badbaadayo ee manhajka salafkee lagu celcelinayaa uu yahay waa intaa imaam ibnu kasiir tafsiirkiisa uu ku tilmaamay wax intaa dheer ama ka dhimani ma jiro waa laga yaabaa dadku had iyo jeer waxay isku qaldaan mumaarasaadka qofku siduu waxu tadbiiqinayo iyo camalka uu samaynayo iyo akhtaada afraadda ka dhacaysa iyo manhajka macsuumkaee rabbaaniga ee ilaahay samada ka soo dejiyey qofkii iyo qowlkiibay isku khaldayaan sharcigii iyo shakhsigiibay isku khaldayaan haddii qof salafka ugu yeedhayo dadka isaga laftiisa hadduu qaldamo oo tadbiiqa qaabka uu salafiyada u tadbiiqinaya ay qaldan tahay isaga iyo wuxuu sheegayaba dee iska tuur isagaa qaldane waayo shaki ma leh maanta waaqacaynu ku nool lahay dee dad fara badan oo xataa salafiye sheeganaya xataa xaqiiqatu salafiya may fahmeen waxay tahay hadday doonaan suuradii xisbiyadii la diidaya firaqa laftoodii oo magac salafi loo soo huwiye kuula imanayaan waa baatil magacuu doono ha sheegto taxasubka iyo tafaruqu suuraduu doona ha ku yimaado magacuu doona ha ku yimaado muunaduu doona ha yeesho kii doonaa ha wataa wadaad iyo waran leh waa baatil wixii taxasub iyo tafaruq keenaya magac qurux badan oo loo hubiye kaga bixi maayo sidaa darteed waxba ha ku qaldamin oo manhajka salafka ha ku ceebaynin qofaan salafiyadiiba fahmin cid walba maanta dee way iska sheegataa xataa kuwa yacni dagaalama ama dhiigga daadiye qaarkood salaf bay soo hadal qaadeenoo dee ay sheegtaan mana ahade beri bay ka yihiin marka calaa kulli xaal waxaad ku badbaadaysaa aduu qof ha eegin ee manhajka mutabac ee macsuumkaa eeg aniga ha eegin shaksi baan ahay waan qaldami karaa wadaad kale ha eegin ku kalena ha eegin laakiin waxaad eegtaa alkitaabu wasunnatu calaa fahmi salafi lumma saddexdaa tiir haddaad ku toosnaato salafi baata ciidina kaama xigto xero cid oo oodan oo dadka laga dee waxa weeyaan ceshanaya ma aha haddaad ku toosnaan weydo adaa iska saaray dee ma tiid cidi kaamay saarina adaa iska saaray marka waxaan isku dul taagay xaqu wuu ceebayn badan yihi waanu xagxagasho badan yihi oo islaamka saxda ah ee maa ana calayhi wa asxaabi asalkii in lagu noqdo dee xaqu horta waa culus yahay sidiisaba innaa sanulqi calayka qowlan haqiila dacaayadiiyo eeduna waa ku badan tahay ummadda u nisbo sheeganaysaana dee ma wada saxnaa marka adigu qof ha eegine qowlka eeg shaksi ha eegine shariicada samaawigaa eeg taa miisaan ka dhigo iminka ibnu kathiir yacni waxa uu ku soo gebagabeeyey nebigu hadalkii uu ku jawaabay ahayd maa ana calayhi alyawma wa asxaabii miisaanka dhabtii waa kaas dadka qaar baa dee cid gaaroo calamuun u haysta inuu manhajka salafiga u xidhan yahay laa waa qalad taas manhajku waa islaamkii saxda ahaa salafki iyo saxaabadda dariiqoodu waa xaqii saxda ahaa qof alla qofkii ku toosnaaduunbaa ah kan sheeganaya hadduu ku toosnaan waayo dee ma aha aakhiru zamaankana dee dad fara badan oo fool xumeeyey oo si xun ugu dhaqmay dee way soo baxeen laakiin taasi ma keensanayso inaad salafkii iyo saxaabadii nacdo cidda kuugu baaqaysana aad nacdo ma keensanaysa dee waa haddii caqligaagu fayowyahood hagaagsan tahay dee qofkan ila islaamkaba qaar baaba ka ridooba ka baxee diinta looma nacee qofka wax xumeeye ee qalloocan halkaa iska dhig laakiin manhajka aaduu hayso manhajkaa macsuuma laakiin qofku macsuum ma aha waxaa kaloo sheekh la ydhaha cabdulcasiis marsuuq tafsiirkiisa la ydhaha atafsiiru walbayaan liaxkaami alqur'aan aayaddaa markuu fasiraayey waxa uu yidhi wa fii qowlihi tacaala min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan kullu xisbin bima ladayhim farixuuna wuxuu yidhi aayaddaas waxa ku sugan ana alfiraqa walaxzaaba fi lmuslimiina laysa min amri alfitra allatii futira annaasu calayha wuxuu yidhi aayaddaa waxaa laga fahmayaa oo laga qaadanayaa in kooxaha iyo axsaabta faraha badan ee muslimiinta dhexdeeda laga sameeyey diintii saxda ahayd ee addoommadiisa alla ku abuuray inaanay ka mid ahayn sadaqa wallaah qofka fidrada saliimka ah ee fayow een la bedelin markaad weydiiso w diintu waa mid islaamku waa mid qibladu waa mid nebigu sala allahu calayh wasalam waa mid rabbigaynu caabudanaa waa mid fa fiima tafaruq waa maxay kooxo marka yacni fidrada saliimkee lagu yacni qofka ku beeranee uu ku dhalanayaa way diidaysaa tafaruqa fallaahu jacalahum ummatan waaxida ilaahay waxa uu ka yeelay dadka ummad keliya waxa uu sheekhu markaa soo qaatay aayaddii suurat alambiyaa ina haadihi ummatukum ummatan waaxidatan wa ana rabbukum facbuduun diintani yacni waa miladiinnii oo waa milad iyo diin keliya aniguna rabbigiinnii baanahe keligay caabuda aayaddaasu soo qaatay waxa uu ihi sheekhu falfitratu tuxibu aljamaacata waalwaxda abuurka fayow ee aadamaha lagu beeray wuxuu jecel yahay midnimada iyo kulanka waalwaajibu nafyu wujuuhi atamaayuzi waatafaruq waajibkuna waxa weeye kala sooca iyo kala saarka ummadda la kala saarayo in la diido la inkiro lilijtimaaci cala alxaq si xaqa loogu kulmo cala asiraati aladii khatahu nabiyu sala allahu calayhi wasalama liummatihi biqowlihi wa ficlih si dariiquu nebi moxamed u jeexay ummaddiisa hadal ahaan iyo ficil ahaanba loogu toosnaado sheekhu wuxuu ishaarayaa xadiidkii ibnu mascuudee nebigu sala allahu calayhi wasalam intuu xariiq toosan oo dheer jeexay ayaa hareerihiisana yacni xariiqay hereer ayuu ka jeexay hareerihiisana dabeed nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi waa aayaddii markuu rasuulku fasiraayey wa ana hada siraatii mustaqiima faatabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun wuxuu rasuulku yidhi dariiqaa keliya yacni toosani waa sabiilullah waa jidkii ilaahayee toosnaaye ku toosnaadoo raaca wadiiqooyinkan yaryar ee ka baydhayaana waa subushii iyo waddooyinkii shaydaanka wamaa min ariiqin ilaa wa calayhi shaydaanu yadcu nnaasa ilayh waddo ma jirto ilaa mid walba shaydaan baa madaxeega taagan dadka ugu baaqayo kaalaya soo raaca leh macnaha nebigu wuxuu tilmaamay wadiiqooyinka faraha badan leh faraarada leh ee kala baxaya ee midba ay dhinac u kacaysaa shaydaankaa wata laakiin ariiqulislaam waa mid keliya waddada ilaahay tagtay lagu gaadhaana waa mid keliya waxau ihi sheekhani wa amaa tamaayuzu ahli lxaqi can ahli aldalaali walbidaci waalkufri fa hada xaqun laakiin waxa uu yidhi dadka ahlu xaqa ah ee sunnadiiyo dariiqii salafka ku sugan inay ka soocmaan kuwa baadida iyo bidcada iyo gaalnimada ku sugani waa xaq halkaana waxaa ku baxay dadku waa wada saxan yihi dee nebi maxamedba ma odhan way wada saxan yihin aadu maxaad odhan maad ku iftirooni nebigu markuu sheegay ummaddu saddex iyo toddobaatan fariiqo inay u kala kacayso wuxuu yidhi kulluhaa fi naari ilaa waaxida mid mooye inta kale waa waa ahlu naar adna waxaad leedahay may waa wada sax laa markaa dadka xaqa ku taagani inta ahlu bidaca inay ka beri noqdaan oo ka soocmaan waa xaq oon laysku milmin wada xaq ma aha dadku ahlu xaq oo ahlu baatilka way ka marhmayaan wayadullu calayhi xadiidu liftiraaq wuxuu yidhi waxaa taa daliil u ah xadiidkii xadiidu liftiraaq faqad madaxa nabiyu sala allahu alayhi wasalama alfirqata almutabica nebigu wuxuu ammaanay firqada raacsan ama kooxda raacsan nebiga sala allahu alayhi wasalam sunnadiisa walow tamaayazad can firaqi dalaal haba ka madhanto ha ka soocanto kooxihii kale baatilka iyo bidcada waxaanuu nebigu taa ku tilmaamay fii qowlihi sala allahu alayhi wasalam hadalkuu nebigu yidhi ina ummatii sataftariqu calaa hintayni wa sabciina firqa kullaha fi nnaari ilaa waaxida ummadaydu waxay u kala kacaysaa laba-iyo toddobaatan firqo oo dhammaanteed waa ahlu naar ilaa mid mooyaane yacni laba-iyo toddobaatanka fariiqo ee ummaddu u kala kacayso mid uunbaa ka badbaadaysa oo firqatu naajiye ah wa min wujuuhi alxirmaani waaldalaal an tatacadada alfiraqu fi lummah waxaa ka mida buu yidhi wujuuhda dee in khayrkiiyo wanaagga laga qado la dhinac maro iyo baadida waxaa ka mid a in ummadda dhexdeedii firaqi ay ku farabataan waalaxzaab iyo kooxihii bidacwa anna kula waaxidatin taraa annahaa hiya tilka alfirqatu annaajiya iyadoo mid walba ku andacoonaysa iyadu inay tahay firqadii badbaadaysay wuxuu sheekhu ku soo gebagabeeyey walaysad hiya ilaa maa kaana calayhi annabiyu sala allahu calayhi wasalama wa asxaabuh hadalka a'immadu wuxuu isugu soo biyo shubtay halkaas ayaa guntiyo gunaanadku ku soo dhammaatay wuxuu yidhi firqatu naajiyadaana nin walba ha isku dhejiyo ha ismarmariye may ahaanin ilaa maa kaana calayhi annabiyu sala allahu calayhi wasalama wa asxaabuh nebi muxamed iyo asxaabtiisu waxay ku sugnaayeen cidda ku sugan mooye cid kale ma aha haddaba iyadoona hebel iyo cali iyo geedi iyo firqe hiblaayiyo jamaacatoona lagu odhan adugu martiha ka noqonee baro nebi muxamed iyo saxaabadiisu waxay ku sugnaayeen iyo diinta alleh waxaanaad ogaataa uun haddaad jeclaato firqatu naajiya waa cidda ku sugan uun maa ana calayhi wa asxaabi een waxna ku darin waxna aan ka dhimin taa miisaankaa qaado dabadeed dadka ummadda waaqica kuna nooloo dhan dee kafadaa iyo miisaankaasuun saaro cidda ku sugnaatay iyo cidda ka siibatay halkaa ka kala sax waidaa masa nnaasa durun dacow rabbahum muniibiina ilayhi uma idaa adaaqahum minhu raxmatan idaa fariiqu minhum birabbihim yushrikuun halkaana alla wuxuu ku tilmaamay abiicatulbashar dadku dabeecadda iyo dhaqanka xune ay leeyihiin oo dhaqan xumadaasi waxa weeye markay dhibaata ku dhacdo xagga allay u yaacayaan yaa allaah dhulka isla dhacayaan mar alla marka dhibkii laga faydana halkoodii bay ka miisayaan waa dabeecadda xun ee insaanka lagu yaqaan maxay sidaa u samaynayaan liyakfuruu bimaa aataynaahum si nicmadaannu siine ay uga gaaloobaan fatamatacuu waa goodi iyo hanjabaad iska raaxaysta fa sawfa taclamuuna wakhti dambe ayaa ogaan doontaan raaxada dembiga iyo duunyada aad ku tamatucaysaan cidhibxumada ka dhalata markaa qofka muuminkii sidaa ma aha cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min in asaabathu saraa'u shakar fakaana khayran lah wa in asaabathu daraa'u sabr fakaana khayran lah ruuxa muuminka arrinkiisu waa arrin la yaab badan oo aad iyo aad u la yaab badan waayo dheeftiyo wanaagga markuu helana ilaahay buu ugu mahadnaqayaa khayr bay u noqonaysa dhibaatadu markay ku dhacdana dhulka isla dhici maayo waa ku sabrayaa oo khayr bay u noqonaysaa arrintaana mu'minkuunbaale ee cid kale ma laha nicmadaas ilaahay waxau ihi am anzalnaa calayhim sulطaanan fa huwa yatakalamu bima kaanuu bihi yushrikuun oo kuwaa shirkiga la imanaya ma waxaanu ku soo dejinnay deliil kitaab ku qoran oo tilmaamaya shirkigoodani inuu sax yahay dee waa maya waxaa odhanayaa maxalligu fa huwa yatakalamu takalluma dalaalah ma aha hadal dee dhawaaqiisa la maqlaya ilan waraaqi ma hadashee laakiin waxaa loo jeedaa yacni deliil tusinaya waa dalaalada iyo tusintaa hadal lagu tilmaamay sida haadaa kitaabunaa yantiqu calaykum bilxaq innaa kunnaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun waa kan kitaabkayagii oo idinku hadlaya korkiinna oo xaq ku dhawaaqaya oo ku hadlaya waa diiwaankii camalka addoommada lagu koobay marka hadalku waxa weeye ka markhaati kaca uu caddaynaya uu tusinayo dee qof walba wixii uu sameeyey marka waxa weeye ma deliil tusinaya shirkigiinnu inuu saxya aanu idiin soo dejina waa maya dee haddaa ilaahay ka baqo oo shirkiga iska daayo oo tawxiidka ku toosnaada waidaa adaqna annaasa raxmatan farixuu biha dadka haddaanu raxmad dhadhansiinno oo barwaaqo iyo ladnaan iyo wax lamida ay helaan way ku farxayaan haadaa faraxu batarin laa faraxu shukrin faraxan la diidayaa waa kii kibirkiiyo qooqa kii mahadnaqa iyo shukriga ma aha kaa waaba layna amri fabidaalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun qofku nicmada inuu muujiyo soo hadal qaaduu ka sheekeeyo wa amaa binicmati rabbika faxadid raadkeedu korkiisa uu ka muuqdo waa ma'muur baynu ku nahay laakiin farxaddani waa farxaddii qooqi iyo kibirka waa farax kibir wain tusibhum sayi'atun bimaa qadamat aydiihim idaa hum yaqnatuun marka dheeftu ay ku dhacdo waa kibirka iyo qooqaas markay dhibaatadu ku dhacdana sabri maayaane markiiba waa quusanaya awalam yarow ana allaha yabsutu risqa liman yashaau wayaqdir ina fii dalika la aayaatin liqowmi yu'minuun miyaanay ogeyn oonay garanayn in ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu cidduu doonana arsaaqadda u fidiyo cidduu doonana ku cidhiidhiyo waa aayad weyn oo ilaahay lagu garto oo lagu aqoonsado faaati da lqurbaa xaqahu wlmiskiina wabna sabiili dalika khayru liladiina yuriiduuna wajha allahi wa ulaa'ika hum lmuflixuun nebiga sala allahu calayhi wasalam ummaddiisuna waa kula jirtaa oo waa kaga dayanasaaye waxaa la siiyey awaamir dhowr ah oo waxaa la yidhi xigtadaada xaqooda sii ka baahanna wax sii ka socotada ana sii dadkaa waxaa loo xusay dee dadka ugu baahan ee ugu jilecdasan leh in loo naxariisto oo sadaqaadkaaga iyo ilaahay wuxuu ku siiyey aad wax ka siiso ayaa layna amray waxa loogu hormariyey xigtada cid wax la siiyo waxa ugu mudan xigtadaada waayo sadaqadu iyadoo mar walba ajar iyo abaal laga helayo ta xigtadaada ka fadli badan oo xigtadaada waa laba ajar waa ajru yacni sadaqa wa ajru silati raxim xidhiidhintii qaraabadana ajarkeedii waad helaysa ajarkay sadaqadu lahaydna waa helaysa masaakiintii baahnayd iyo dadkii socotadahaana in wax la siiyo kuwaa markaa yacni daalika wuxuu u noqonayaa masdarka ficilka fa'aati ay iliitaa xaqsiintaas ayaa u khayr badan dadka ilaahay wejigiisa raadinaya ee hor ilaahay wax u baxsanaya iyagaana guusha gaadhay wamaa aataytum min riban liyarbua fii amwaali nnaasi falaa yarbuu cinda allah aayaddaas yacni tafsiirka ay jumhuurulmufasiriin ku fasireen waxa weeye waa ruuxa hadiyad ama hibo bixiya isagoo beddel ka badan ku doonaya wuxuu dadka ugu deeqay hor ilaahay uma bixinayo qof buu wax siinayaa laakiin wuxuu u siinayaa tu ka badan ku hel qofka sidaa wax u bixiya xoolana ugu kordhi maayaan ajar iyo abaalna ku heli maayo arrinta noocaasii nebiga xaaraan bay ka ahayd inuu wax bixiyo tu ka badan isagoo ku doonaya oo ilaahay waxau yidhi walaa tamnun tastakfir dadka waxa siinoo ha ku bixin oo ha ku galladaysan adigoo tu ka fara badan ku dalbaya oo ku doonaya marka nebigu inuu wax dadka ugu deeqo tu ka badan isagoo ku doonaya xaaraan bay ka ahayd waxaana rasuulka looga xarimay tashriifan lahu sala allahu calayhi wasalam iyadoo laga sharfayo dhaqanka iyo arrintaas oo maqaamkiisu ka sarreeyo laakiin culimmadu waxay yidhahdeen dadka intooda kale qofka xaaraan kama aha oo waa u bixin karaa shay isagoo isla tu ka badan ku hel laakiin xoolana ugu kordhi maayaan ajar iyo abaalna dee ka heli maayo ila ilaahay dartii ugumuu deeqini culimada qaarna waxay leeyihin maya dadka laftooda waa ka mamnuucoo uma bannaana inay ujeeddadaa wax u bixiyaan laakiin culimo badani waxay leeyihiin ku dambaabi maayee xoolana ugu kordhi maayaan ajarna ilaahay agtiisa kaga heli maayo jamalku wuxuu ku odhanayaa futuuxaatulilaahiyaha wamaa aataytum min riban liyarbuwa fii amwaali nnaasi falaa yarbuu cinda allah wuxuu odhanayaa liyarbuwa fii amwaali nnaas ay fi ijtilaabiha wa taxsiiliha yacni wuxuu yacni ziyaado u siinayaa dadka si uu dadka xoolahooda ugu soo jiito ugu xasiliyo wa huwa wa in kaana yarbuu fii maalih wa yadlubu ziyaadata fiihi yacnii korodhkani xoolihiisaba ha ku kordho oo ziyaadadan xoolihiisaba ha u dalbo laakiin haadihi ziyaada ziyaadadan uu dalbayaa lamaa kaanat ma'khuudatan biariiqin hayri sharciyin markay ahaatay mid uu ku qaatay dariiqo aan sharci ahayn kaanat hayra mamluukatin lilaakhidi waxay ahaatay mid aan hanti u ahayn kii qaadanayey bal hiya baaqiyatun calaa mulki saaxibiha aladii huwa almuhdaa ilayh bal waxay baaqi ku tahay mulkiga qofkii hore lahaa ee wax loo hadiyeeyey fa fi lxaqiiqa aladii xasalat iziyaadatu fii maalih dhab ahaan ka kororhsiimada xoolihiisa ku dhacday huwa almuhdaa ilayh waa ka wax loo hadiyeeyey ama hibada la siiyey oo xasalat bilhadiyati alatii akhadaha waxaanay ku xasishay hadiyada uu qaatay fandamat limaalih waxay ku soo kordhay xoolihuu hore u haystay alladii min jumlatihi maa dafacahu fii muqaabalatiha xoolahaasoo ay ka mid yihiin wixii uu hadiyadan la siiyeyna beddelkeeda ugu bixiyo qofka kale alladii huwa baaqin calaa mulki kaasoo xataa hadduu bixiyey baaqi ku ah mulkigiisii oo aan ka bixin waxaa looga jeedaa wamaa aataytum min riban liyarbuwa fii amwaali innaas sheekhu wuxuu taxliilinayaa ama ishkaalka uu yani ka saarayo oo uu yani macnaha tilmaamaya ama caddaynayey aayadda waxa ka cad wamaa aataytum wixii aad bixisaan oo min riban ziyaada ah liyarbuwa fii amwaali nnaasi si dadka xoolahooda ugu ziyaado falaa yarbu cinda allaahi ilaah agtiisa ku kordhi maayo marka qofku wuxuu isweydiinayaa qofkani markuu ziyaado bixinayo maaha dadka xoolaha ugu kordhaana isaga inay xoola u kordhaan buu doonaya maxaa marka loo cabiray fii amwaali nnaasi fii amwaalihi maa la yidhaahdo marka sulaymaanuljamal wuxuu futuuxaadka isagu ku odhanayaa xoolahan uu ku dalbanaye beddelka ka badan wuxuu isagu bixiyey maadaama dariiqadan uu ku dalbaday ee ay qaldantaho sax aanay ahayn xataa hadduu xoolihii qaato isaga maalkiisii uu ku kordhiyey waxa uu leeyahay xoolaha uu kororhsaday mulkigiisii iyo maalkiisii maaha waayo dariiqo aan sharci ahayn bay ugu timid oo yay mulki u tahay ka uu marka hore hadiyadda siinayay isagana siiyo deeqdan kaasunbay mulkigiisii baaqi ku tahay oo dhab ahaan yay wax u kordheen kii hore ayuu yidhi oo sidee wax ugu kordheen dee xoolihiisii uu haystay iyo hadiyaddii markan hore ninkani uu bixiyey iyo beddelkeeda waxaan kale uu bixiyey laftiisu mulkigiisu unbuu baaqi ku yihi oo xataa qofkani hadduu qaatay huwa baaqin fii mulkii buu leeyahy waayo dariiqadu ku qaataan sax ahayn saasuu jamalku ku tilmaamayaa marka isagu wuxuu ku dareeray dariiqada odhanaysa qofkani dee dariiqadani waa dariiqo khaldanoo waabuu ku dambaabaya waayo hor ilaahay waa inuu waxu bixiyo culimada qaarna waxay leeyihin maya dembi ka raaci maayee ajarkii unbuu ka qadayaa alla waxau yihi markaa wamaa aataytum min zakaatin turiiduuna wajha allaahi fa ulaa'ika hum lmudcifuuna kuwa hor ilaahay waxu sadaqadaysanaya u bixinaya alla ilaahay kuwaasaa ajarkii libinlaabka helay kuwan kale waxba may helin allahu aladii khalaqakum uma razaqakum uma yumiitukum uma yuxyiikum hal min shurakaa'ikum man yafcalu min dalikum min shay subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuuna ilaahay tabaaraka wa tacala halkaana wuxuu ku tilmaamay inuu rabbi yahay ka idin abuuray idin arsaaqaya idin dilaya dib idin soo noolaynaya waxaa la yidhi shurakadan aad ku wareerteen ee aad ilaahay sokadii caabudaysaan ma ka mid yihiin waxaa la soo sheegay wax ka mida kuwa qabanaya dee jawaabtu waa maya yaa wax abuuri kara allah yaa wax arsaaqi kara yaa wax noolayn kara yaa wax dili kara mar haddaanay intaa midna samaynayn dee maxaa u caabudaysaan waa gardaree ilaaha idin abuuray ayaa amarkiina iyo cibaadadiinnana leh isaga u badhax tiro oo cid kale ha la wadaajinina ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa kaluu tilmaamay dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi annaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacalahum yarjicuun ilaahay waxa uu tilmaamay badiya berriba in dhibaatadii ay ka soo ifbaxday sababteeduna ay tahay dunuubtay dadku galeen fasaadka waxaa lagu fasiray waa kaljadbi wa qilati alamtaari wa qilati alriixi wa kahrati alwabaa'i waalmixani wa maxqi albarakaati waalgaraqi fi lbaxri wa tawaqufi tijaaraat waa abaartii roob yaraantii dabaylihii ay wax ku kala socdeen oo yaraada waxa weeyaan cudurada iyo daacuunka iyo masaa'ibka oo bata barakada oo laga zuuliyo dhulka iyo cirkaba oo dee biyo iyo baadba wixii xataa la helaa ay bilaa baraka noqdaan baddii oo lagu qarqoomo ganacsigii iyo tijaaraadkii loo kala soconaya ay kala joogsadaan fasaadku waa kaa haddaba fasaadadaa faraha badan leh dee maanta wayna haystaa maanta yacni kahratu lwabaa dee waydinka arkaya adduunka xogaa baa la yaro nafisay haddana waxaa la yidhi dibbuu cudurkii usoo labakacleeyey adduunkiibaa haddana dib u wada kala xidhmaya waxaasoo dhammi waa tusaale uune dee waa bimaa kasabat aydi nnaas meel kale ma aha waa dadku waxay galeen unbaa laga goynayaa dhibaatadaasina waxay u dhacaysaa liyudiiqahum bacda aladii camiluu ilaahay raxmaddiisa waxaa ka mid a muu odhan kulla aladii camiluu ilain dadku waxay galaan haddii laga wada goynayo dhammaantii dee waxa weeyaan cidba lama arkeenoo cid inagama hadheen walow yuaakhidu allahu nnaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba walaakin yuaakhiruhum ilaa ajalin musamaa yacni ilaahay dadku wax alla waxay galaanba hadduu ka goynayo laynama arkeenoo cidimay hadheen laakiin wakhti dambe oo loo cayimay ayuu ilaahay dib ugu dhigayaa markaa liyudiiqahum bacda aladii camiluu waa dunuubtay sameeyeen wax yar oo ka mida cuquubadeedii in la dhadhansiiyo waa in ka mida maaha kulli haddii laga wada goynaya lama arkeen weliba intaana waxaa loo dhadhansiinayaa lacallahum yarjicuun inay soo noqdaan oo ay xagga alleh dee u laabtaan oo xikmadda laysku imtixaamaya dee waxa weeyaan waa in dadku ay toobad keenaan oo ay soo noqdaan marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa in wax alla waxa adduunka dhib ka dhacaya hadday cudur tahay hadday cabsi tahay hadday caydhnimo tahay hadday sicir barar tahay hadday balaayo kale iyo dagaal tahay waa bimaa kasabad aydi nnaas walaa yadlimu rabbuka axada weliba xikmadduna waxa weeyaan oo dadka loo dubaynayaa ama loo damqayaa bal inay iskartaan halka looga yimid oo ilaahay ay u noqdaan waxaa kaloo rabbi subxaanahu wa tacaala uu ummadda ugu baaqay qul siruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablu kaana aktaruhum mushrikiin waxaa la yidhi dhulka socda oo safra dee nin aan dhul marin idhaayala si aad u soo aragtaan bal kuwii idinka horreeyey dee cidhibtooda halkay ku dambayso wax ugu qaadataan faaqim wajhaka liddiini alqayimi min qabli an yaatiya yowmun laa maradda lahu min allahi yowmaidin yasaddacuun waxaa kaloo aayaddana laynagu amray iyadoo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam loogu horraysiiyey ummaddiisuna ay kaga dayanayso in diinta toosan lagu toosnaado inta aan maalintaa qiyaameyn cidina celin karayna aanay dhicin waana maalinta la kala baxayo oo yowmaidin yasaddacuun dee fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir dabeed alla wuxuu tilmaamay dee dadku way kala baxayaan oo man kafara facalayhi kufruh waman camila saalixan falianfusihim yamhaduun ruuxa gaaloobay dee cuquubada gaalnimadiisa ka dhalatay isagay ku dhacaysaa ruuxa camal wanaagsan sameeyeyna isagaa naftiisa jannada u gogol xaadhay oo u goglay waxaanay ummaddu u kala baxaysaa liyajziya aladiina aamanuu wa camiluu saalixaati min fadlih si ilaahay tabaaraka wa tacaala kuwa mu'miniinta ee camalka saalixa a sameeyey ugu abaalmariyo fadligiis iyo galladiis waxay culimmadu yidhaahdeen kelimatu min fadlih daallun calaa ana alihaabata tafadulun maxdun min fadlihi waxay tilmaamaysaa abaalmarintani gallad ilaahay kugu galladaystuun inay tahay camalkaagu aan u goyn camalkaagu sababunbuu u noqdee ma goyn karo barwaaqada jannada taalo uma dhigmo dabeed alla waxa uu tilmaamay muuqaalada waaweynee tilmaamaya weynidiis iyo awooddiis wa min aayaatihi an yursila ariyaaxa mubashiraatin waliyudiiqakum min raxmatih ilaahay aayaadkiisa waaweynee lagu aqoonsado waxaa ka mid ah dabaylaha uu soo dirayo ee raxmaadkiiyo roobka ku bushaaraynaya si ilaahay raxmaddiisa uu idiin dhadhansiiyo doonyuhuna ay ugu socdaan amarka rabbi oo iyadoo amarka alle ay ku dhaqaaqayaan asbaabta waxaa ka mid a dabaylaha haddii la joojiyo way xasilayaan oo dee socon maayaan doonyuhu walitabtaguu min fadlihi walacallakum tashkuruun iyo si waxa weeyaan ilaahay fadligiisa iyo risiqiisa aa u raadsataan iyo allah si aa ugu mahadnaqdaan ilaahay markuu tilmaamay aayaadkaa waaweyn ee lagu aqoonsanayo ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa ayaa waxa uu tilmaamay kuwii hore inuu rusul u diray markay beeniyeenna ay ku halaagsameen si loogu waantoobo walaqad arsalnaa min qablika rusulan ilaa qowmihim fajaa'uuhum bilbayinaat faintaqamna min aladiina ajramuu wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin aayadda aakhirkeeda ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu naftiisa ku waajibiyey uhiilinta mu'miniinta ilaahay cidina waxba kuma waajibiso cidina waxba kama xarimto laakiin ilaahay naftiisa isagaa wuxuu doonana xaq kaga yeela waajib ah wuxuu doonana ka xarima innii xaramtu dulma calaa nafsi wa jacaltuhu baynakum muxarama iijaabka iyo taxriimka ilaahay cidna kuma waajibin karto waxna kama xarimi karto waa facaalu limaa yuriid marka inuu addoommadiisa mu'miniinta u hiiliyo ilaahay isagaa naftiisa xaq kaga yeelay waajib ah waxaad isweydiin kartaa marka maanta muxuu mu'miniinta ugu hiilin waaye rabbi jawaabtuna waxay tahay liannahum maa xaqaqu liimaan xaqa taxqiiqi iimaankii dhabta ahaa ee dhammayska tiraa kumay dhaqmin oo sidii la rabay umay xaqiijin dacfi baa ku jira iimaankooda iimaankay ku mudanayeen guul weli may gaadhin oo waa kala dhiman yihi waayo suuratu nuur bay inagu soo martay wacada allaahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat laystakhlifannahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya waxaynu halkaa ku soo maray jumlada istinaafiyadee yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya waa fii mowdici tacliil oo ilaahay keligii markay caabudaan ee towxiidka ay ku toosnaadaan ayay istikhlaafka la soo sheegay ay mudanayaan oo maamulka arlada gacanta loo gelinaya dee maanta muslimiintu ma xaqiijiyeen towxiidkii dhabta ahaa mise in badan oo ka midi hayrullah bay baryaan oo gacmaha hoos dhiganayaan waxaa kaloo alla uu tilmaamay madaahirta waaweyn ee awooddiisa tilmaamaysa allahu aladii yursilu riyaaxa fatutiiru saxaaban fayabsutuhu fi samaa'i kayfa yashaa ilaahay waa ka daruurahaa soo diraya ee waxaan u jeedaa dabaylaha cafwan dabee dabaylahaasi dee daruurihii bay kicinayaan oo kaxaynayaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ku fidinayaa xagga sare sida uu doono abuayib sidiiq xasan albukhaari tafsiirkiisa fatxulbayaanka wuxuu ku odhanayaa kayfa yashaa taaratan saa'iran wa taaratan waaqifan wa taaratan mubaqan wa taaratan hayra mubaq wa taaratan ilaa masaafatin baciida wa taaratan ilaa masaafatin qariiba wa taaratan min naaxiyati shamaal wa taaratan min naaxiyati aljanuub ila aakhirih ilaahay siduu doonuu xagga sare daruuraha ugu fidinayaa oo mar way socdaan daruurihii socdaad arkaysa mar way taagan yihiin mar way isdul saarsaaran yihiin oo lakabyo iska sarreeya inay yihiin baa kuu muuqanaysa mar waa masaafo dhowoo waxaad isodhanaysaa way kuu dhowdahay daruurta mar way durugsantaho waa masaafo dheer mar waxay kaa qabanaysaa waqooyi mar koonfur mar dhinac kale kayfa yashaa siduu doonuu samada ugu fidinayaa rabbi wayajcaluhu kisafa qayb qayb buu ka yeelayaa fatara alwadqa yakhruju min khilaalih waxaad arkaysaa dhibicii roobka oo daruuraha dhexdooda ka soo dhex baxaya min khilaalih daloollo yaryar inuu ka soo baxayaad mooddaa dhibica dhibicdhibic waayo mar keliya ilaahay hadduu soo afrogi lahaa daruurtu waxay biyo xambaarsan tahay dee laynama arkeen waa kaa dhibicdhibica kuugu da'aya waa biraxmat illaah fa idaa asaaba bihi man yashaau min cibaadihi idaa hum yastabshiruun mar alla marka ilaahay addoommadiisa qaarkood roobka u shubo ayay ku farxayaan oo bushaaraysanayaan wain kaanuu min qabli an yunazala calayhim min qablihi lamublisiin iyagoo hore quusba u gaadhay oo roobba ka quustay fandur ilaa aathaari raxmat illaahi kayfa yuxyi alard bal eeg haddaba raadka raxmadda alle ka dhashay siduu dhulkii dhintay u nooleeyey sidaasoo kale ayaa dadka dhintayna uu soo noolaynayaa ilaahay waa awoodaa allah waxa uu yidhi haddaannu dabayl u soo dirro fa ra'awhu musfara ra'awhu damiirka waxaad u celinaysaa raadkii raxmadda ka dhasho nabaataadkii cagaaraa ee dhulka ka soo baxay ah marka haddii dabayl inta lagu diro ay arkaan nabaadkii imika cagaaraa oo qallalay la dalluu min bacdihi yakfuruun waxay noqonayaan yacni nabaadkaa qallalay ee angegay debadii kuwo ka gaaloobay nicmadii horeba ilaahay ugu galay oo roobkii hore helay iyo nabaadkii hore u baxayba way ka gaaloobayaan ee ka garaabi maayaan weligeeba maanaan arag bay odhan min bacdihi ay min bacdi isfiraarihi ayuu jalaaludiin almaxalli u celinayaa damiirka yacni nabaadkaasi intuu qallalay debadeed waxaa kaloo loo celin karaa min bacdihi ay min bacdi istibshaarihim oo farxadday roobkii ku farxeen kadib haddana markiiba waa ka gaaloobayaan markuu nabaadkii qallalo ee uu duugoobo waxaa lagu gebagabeeyey ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku shabbahay gaalada dad dhintay oo dhagala oo indhala waa summun bukmun cumyun fa hum laa yarjicuun waxaa loogu shabbahay dee xaqa ayaanay maqlayn oonay ku intifaacayn oonay waxba ku qaadanayn marka waxaa la yidhi nebi muxamedow iyo qof kastoo daaciyo booskiisii iyo maqaamkiisii fadhiyow dee sida dad dhintay aanad waxba u maqashiin karayn sida qof dhagaloo kaa jeedsaday aanad waxba u maqashiin karayn maxaa loogu qayday idaa wallow mudbiriin waxaa laga yaabaa qofka dhagahli markuu kugu soo jeedo inuu tilmaanta iyo faraha iyo ishaarada wax ku fahmo laakiin nin dhagala haddana dhabarka kuu jeediya dee dhawaaq miyaad gaadhsiin waa maya markaa sidaana dadkaa dhintay waxba u maqashiin karayn kuwa dhagahali hadday jeedsadaana aanad dhawaaq u gaadhsiinayn nin indhala oo cid alle cid hagi karta aanay jirinna aanad u hagaajin karayn oo aanad u toosin karayn sidaasoo kale ayaa kuwa gaalada ah aanad waxba u maqashiin karayn macnaha waa maqalkii qalbiga ee lagu waantoobaye wax lagu qaadanayey dhawaaqu dhagahooda waa ku soo dhacayaa gaalada laakiin mar haddaanay waxba ka dheefayn oonay ku dhaqmayn waxay ka dhigan yihiin waa indhalaa yihiinoo waa dhagalaa yihiinoo waa aflaa yihiin mar hadday xaqii ka baydheen waxa la yidhi waxaad maqashiin kartaa un wax nebi muxamedow man yu'minu biaayaatina fahum muslimuun kuwa rumeeye aayaadka ee hoggaansan kuwaasunbaad wax maqashiin kartaa allah waxau uhi muniibiina ilayhi u toosnaada diintoo abuurka alle ee toosan ee towxiidkaa ku toosnaada muniibiina xaala atiin kuwa u noqonaya ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa u noqonaaya wattaquuhu alla ka baqa oo waaqiimuu ooga asalaata salaadana ooga oo walaa takuunuu ha ka mid ahaanina min almushrikiina kuwa mushrikiintaa ha ka mid noqonina min aladiina kuwii ha ka mid noqonina faraquu kala geeyey diinahum diintooda kala geeyey oo wa kaanuu ahaaday shiyacaa koox koox oo kullu xisbin koox waliba bimaa ladayhim waxa agtooda ahaaday uun farixuuna kuwa ku faraxsan oo la dhacsan ay yihiin waidaa masa marka uu taabto annaasa dadka durun dhibaato markay ku dhacdo dacow way baryayaan rabbahum rabbigood muniibiina xaala ayiin kuwa u noqonaya ilayhi ay ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa u noqonaya suma idaa daaqahum dabeed marka uu dhadhansiiyo rabbi minhu xaggiisa uu ka dhadhansiiyo raxmatan naxariis iyo barwaaqo idaa fariiqun waaba iyadoo koox oo minhum iyaga ka midihi birabbihim rabbigood yushrikuuna ay u shariik yeelayaan maxay ugu shariik yeelayaan liyakfuruu si ay uga gaaloobaan bimaa aataynaahum nicmadaanu siinay ee fatamatacuu raaxaysta ayaa lagu odhanayaa fasawfa taclamuuna wakhti dambe ayaa ogaan doontaan cidhibxumada ka dhalata tamatucaa aad ku tamatucaysaan dembiga iyo duunyada am anzalnaa ma waxaanu ku soo dejinnay calayhim korkooda sultaanan xujo iyo deliil miyaanu ku soo dejinnay oo fa huwa deliilkaasi yatakallamu uu ku hadlayo bimaa kii kaanuu ay ahaayeen bihi maaga yushrikuuna kuwa ilaahay ugu shariik yeela waa maya waidaa adaqnaa markaanu dhadhansiino annaasa dadka raxmatan naxariis markaanu dhadhansiino farixuu way ku farax kibraan bihaa raxmadda iyo deeqda wain tusibhum hadday haleeshana sayi'atun xumaan bimaa bisababi maa shay sababtii ay ku haleesho kaasoo qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahoodu idaa hum waaba iyagoo markiiba yaqnatuuna quusanaya awalam yarow mi aanay arkayn ama aanay ogayn anna allaha in alla yabsudu u ballaadhiyo alrisqa arsaaqada liman yashaau cidda uu doono wayaqdiru uu ku ciidhiya cidda uu doonana inna fii dalik arrinkaa la soo sheegay waxa ku sugan la'aayaatin calaamado waaweyn oo lagu cibro qaato liqowmin qole ayaanay ugu sugan yihiin kuwaasoo yu'minuuna rumaynaya fa aati sii nebi moxamedow iyo qof kastoo mukhaatabow mukallafow dalqurbaa ka dhowaanshaha u saaxiibkaee kuu dhow xaqahu xaqiisa sii iyo walmiskiina ka baahanna xaqiisa sii wabna asabiili ka socotadee musaafirka ana xaqiisa sii daalika ay iliitaa xaqsiintaasi ayaa khayrun u khayr badan liladiina kuwa yuriiduuna doonaya wajha allaahi ilaahay wejigiisa wa ulaa'ika kuwaasina hum iyagu almuflixuuna kuwa liibaanay weeyi wamaa aataytum waxaad bixisaan oo min riban siyaado ah liyarbuwa si uu ugu siyaado fii amwaali innaasi dadka xoolahooda falaa yarbuu ku siyaadi maayo cinda allaahi ilaahay agtiisa ku kordhi maayo wamaa aataytum waxaad bixisaan oo min sakaatin sadaqaa turiiduuna xaala aad doonaysaan wajha allaahi ilaahay wejigiisa aa ku doonaysaan fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almudcifuuna kuwa libinlaabtay ajarkiiyo abaalka weeye abaalka libinlaaban helay ee mudaacafka ah allaahu alleh aladii waa allaha khalaqakum idin abuuray uma rasaqakum dabeedina idin arsaaqay uma yumiitukum dabeed idin dili doona uma yuxyiikum dabadeeto dib idin soo noolayn doona hal min shurakaa'ikum shurakadiinna ilaahay aad wax la wadaajinaysaan miyay ka mid yihiin man yafcalu cid samayn karta min daalikum kiinaa laydiin soo sheegay min shayin ay shay ah wax ka mida cid samayn kartaa ma ku jirtaa dee waa maya subxaanah ilaahay baa ka nasahanoo watacaalaa ka korreeyey camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan dahara waxa soo ifbaxay alfasaadu fasaadkiiyo dhibaatadiibaa ka soo ifbaxday filberi bannaanka iyo berriga iyo walbaxri badda bimaa kasabad waxay kasbatay sababtiisaanay ku soo ifbaxeen aydinnaasi dadka gacmahoodu maxaanay u soo daahireen liyudiiqahum si uu rabbi u dhadhansiiyo bacda aladii camiluu ay jazaa'a bacdi acmaalihim camalladay sameeyeen wax ka mid a cuquubadii ka dhalatay si uu u dhadhansiiyo lacallahum yarjicuuna maxaanu u dhadhansiinayaa waa cila bacda cila lacallahum yarjicuun likay yarjicuu si ay alle ugu soo noqdaan oo marka la imtixaamo ay u gartaan halka looga yimid dabeed dib ay uga laabtaan qul waxaa tidhaha nebi maxamedow siiruu socda fil ardi ay cala alardi arlada korkeeda oo fanduruu eega kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu aladiina kuwii cidhibtoodu min qablu idinka idinka horreeyey kaana waxau ahaaday aktaruhum badidoodu mushrikiina kuwa mushrikiina oo ilaahay cid kale la wadaajinaya cibaadadiisa ee fa aqim oog nebi muxamedow iyo qof kastoo rumeeyo raacow wajhaka wejigaaga ku toosi lidiini diinta diintii alqayimi ee toosnayd diinta toosan wejigaaga ku toosi oo ku toosnow min qabli an yaatiya intaanu iman ka hor yowmun maalin intaanu iman maalinka oo laa maradda celini lahu yowmka aanay u sugnaanin min allaahi alle xaggiisana aanay uga sugnaanin yowmaydin maalinta yasaddacuuna way kala tegayaan dadku oo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciiri man axadka ka fara gaalooba huwa manku fa calayhi korkiisa ayuu ahaaday kufruhu ay caaqibatu kufrih cidhib xumada iyo cadaabka ka dhasha gaalnimadiisu isaga ayuunbaa dhandhamin ee cid kale ku dhici mayso waman axadka camila sameeya saalixan ay camalan saalixa camal wanaagsanna falianfusihim kuwaasina nafahooda ayuunbay yamhaduuna u gogol xaadhayaan oo jannada usii goglayaan liyejziya iyo saddacuunada ku xidh dadku waa kala baxayaan maalinta qiyaame maxay u kala baxayaan liyejziya si uu rabbi u abaalmariyo aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo camiluu sameeyey alsaalixaati alacmaal asaalixaat camallada wanaagsan min fadlihi deeqdiisa ugu abaalmariyo innahu ilaahay laa yuxibu ma jecla alkaafiriina kuwa gaalada ah wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waaweynee lagu aqoonsada waxaa ka mid a an yursila inuu soo diro alriyaaxa dabaylaha mubashiraatin xaalaayin kuwa ku bushaaraynaya raxmaadka iyo roobka oo waa bushran bayna yaday raxmati iyo waliyudiiqakum waxaa kaluu rabbi u soo diraa waliyudiiqakum iyo si uu alla idiin dhadhansiiyo min raxmatihi naxariistiisa iyo roobkiisa iyo walitajriya alfulku si ay doonyuhu ugu socdaan biamrihi ilaahay amarkiisa iyo walitabtaquu si aad u dalabtaan oo u raadisaan min fadlihi ilaahay deeqdiisa iyo arsaaqadiisa iyo walacallakum tashkuruuna si aad rabbi ugu mahadnaqdaan wallaahi laqad arsalnaa waanu soo diray min qablika adigoo hortaa nebi moxamedow rusulaa rusul ayaanu soo diray oo ilaa qowmihim qoladoodii baanu u soo diray fajaa'uuhum dabeed waxay ula yimaadeen bilbayinaati aayadihii cadcaddaa oo fantaqamnaa dabeed waa beeniyeen bayinaadkii fantaqamnaa dabeed waanu ka aargoosannay min aladiina kuwii ajramuu dembaabay wa kaana waxaa ahaaday xaqan xaq waajiba ku ahaaday calaynaa korkayaga nasrulmu'miniina mu'miniinta gargaarkooda iyo hiilkooda yacni cala alkaafiriina inaanu gaalo uga gargaarno oo biihlaakihim wa injaa'i almu'miniin gaalana aanu halaagno mu'miniinna aanu badbaadino allaahu alle alladii waa allaha yursilu soo dira alriyaaxa dabaylaha fatuthiiru dabeed dabayluhu waxa ay kicinayaan saxaaban daruuro ayaa ay kicinayaan fayabsuduhu dabeed daruuraha alla wuxuu ku fidinayaa fi samaa'i xagga sare ayaa alla uu ku fidinayaa kayfa yashaau sida uu doono ayuu ugu fidinayaa wayajcaluhu waxa alla uu ka yeelayaa daruuraha kisafaa qaybo fataraa dabeed waxaad arkaysaa alwadqa dhibicii roobka oo yakhruju ka soo baxaya min khilaalihi ay min khilaali asaxaab daruuraha dhexdooda dhibicii oo ka soo baxaya fa idaa asaaba markuu haleelo ee alla ku haleelo bihi matarkii man yashaau cidda uu doono uu ku haleelee uu gaadhsiiyo oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a idaa hum waaba iyagoo addoommadii markiiba yastabshiruuna ku bushaaraysanaya oo ku farxaya roobka wain kaanuu waxaanay ahaayeen min qabli an yunazala intaan roobka lagu soo dejin ka hor calayhim korkooda min qablihi waa ta'kiide ay min qabli inzaalih raxmaadkaas soo dejintiisa ka hor waxay ahaayeen lamublisiina kuwa quustay ee fandur bal eeg ilaa aathaari raxmatillaah ilaahay raxmaddiisa raadadka ka dhashay bal eeg kayfa yuxyii siduu alla u noolaynayo alarda dhulka bacda mawtihaa dhimashadeeda dabadeed inna daalik ilaaha sidaa sameeyey ee dhulkaa dhintay nooleeyey lamuxyi ilmawtaa dadka dhintayna isagaa soo noolayn doona wa huwa an leh calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii awooda weeyi wala in arsalnaa wallaahi la in arsalnaa haddaanu ku soo diro riixan dabayl oo nabaadkii iyo dhirtiiyo wixiiba ay ka baabi'iso oo fara'awhu ay arkaan nabaadkii huda waxaad u celisaa raadkii ka dhashay raxmaadka oo dee nabaadkii cagaaraa ah oo fara'awhu dabeed ay arkaan zaracii iyo nabaadkii cagaaraa oo musfaran intuu qalalay qaadhay oo cawlaan noqday ay arkaan ladalluu waxay ahaanayaan min bacdihi ay min bacdi isfiraarihi yacnii zaracaasi markuu qaadhay uu angegay dabadii waxay noqonayaan yakfuruuna kuwa ka gaalooba nicmadii rabbi oo wuxuu ilaahay hore u galayba ka gaaloobo ilooba fa innaka adigu nebi moxamedow laa tusmicu wax ma maqashiin kartid xaqa almowtaa kuwa dhintay walaa tusmicu mana maqashiin kartid assumma kuwa dhagahala adducaa'a yeedhmada iyo dhawaaqa idaa wallow markay jeestaan mudbiriina xaale ayin kuwa dhabarka kuu jeediyey wamaa anta adigu maad ahani nebi moxamedow bihaadil cumiye kuwa indhahala mid hanoonin kara oo can dalaalatin baadidooda ka soo hanoonin kara in tusmicu ay maa tusmicu ma maqashiin kartid xaqa ilaa man mid mooyaane cid kale kaasoo yuuminu rumaynaya biaayaatinaa aayaadkayaga oo fa hum iyagu muslimuuna hoggaansan allah waxau idhi subxaanah allahu aladii khalaqakum min dacfin huma jacala min bacdi dacfin quwatan huma jacala min bacdi quwa ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله حول جل جلاله الله الله الذي الله وي خلقكم إذن أبوري من ضعف تاق درو إيا ضعيف نمو الله إذن كأبوري وي ثم جعل دبيد الله وحو يلي من بعد ضعف taagdaradaa dabadeed alla wuxuu yeelay quwatan xoog iyo awood humma jacala dabeed alla wuxuu yeelay min bacdi quwatin awood dabadeed dacfan taagdarro iyo washayba ciro yakhluqu waxa uu abuuraa huwa rabbi maa yashaa'u waxa uu doono dacfi iyo awoodba wa huwa rabbi alcaliimu allaha ogaalka badan weeyi alqadiiru ee awoodda badan wa yowma maalinta taquumu ay kacayso assaacatu saacadda qiyaame maalinta ay dhacayso yuqsimu waxa ay ku dhaaranayaan almujrimuuna kuwii xumafalayaasha ahaa ma labisuu inaanay nagaaninba ayay ku dhaaranayaan hayra saaca saacad mooye wax kalaba inaanay nagaanin alla waxa u idhi kadalik sidaa waxa weeyaan xaqa iyo runtii looga duway ee xataa intii ay nagaadeen ay u garan waayeen oo run ay uga sheegi waayeen sidaasoo kale ayuunbay kaanuu ahaayeen yu'fakuuna kuwa xaqa laga duwo adduunka markay joogeenna macnaha arrintani waa caadadooda ceebtood ma aha siday aakhire ay beenta ugu sheegayaan ay ugu dhaaranayaan unbaa adduunyadana ay ku ahaayeen wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii uutuu la siiyey alcilma cilmiga iyo waliimaana iimaanka kuwii la siiyey waxay yidhaahdeen laqad labithum wallee waxaad nagaateen mujrimiiney fii kitaabiillaah qoraalkii ilaahay hore u qoray iyo xukumkiisa waxaad ku nagaateen ilaa yowmi albacthi ilaa isa soo saaridda yoomkeedan laga soo gaadhayey intii alla u xukumuu hore u qoray waa soo nagaateen fa haadaakani bay ku odhanayaan yowmu lbacthi isa soo saaridda yoomkeedaad beeninaseen weeyi walaakinakum ha yeeshee idinku kuntum waxa ahaydeen laa taclamuuna kuwa aan waxba garanayn oo maalinkan dhacaya iyo xaqiiqadiisa kuwo aqoon u leh oo u diyaargaroobay maydaan ahayn alla waxau idhi fa yowma idin haddaba maalintaas ay qiyaamadu dhacayso laa yanfacu ma anfacaya ma anfacayo alladiina kuwii dalamuu dulmiga falay anfici maayo waxba u tari mayso macdiratuhum cudurdaarashadooda ay cudurdaaranayaan waxba u tari mayso walaa hum manay ahaanin yustactabuuna kuwa raaligelin laga dalbanayo inay xaal ilaahay siiyaan oo ay raaligelin ay bixiyaanna laga dalban maayo iyagana laga raalli noqon maayo raalli ahaanshana laga dalban maayo alla waxau idhi walaqad darabnaa linnaasi fii hada alqur'aani min kulli mahal wallaahi laqad darabnaa waxaanu ku caddaynay oo linnaasi dadka aanu u caddaynay fii haadaa kani waxaanu ugu caddaynay alqur'aani ee qur'aanka ah min kulli mahal tusaale kasta iyo mucjiso kasta qur'aanka waa ugu caddaynay wax walba waa ugu sheegnay walaa in ji'tahum haddaad ula timaada nebi muxamedow biaayah mucjiso haddaad ula timaaddo oo sidii hashii nebi saalix iyo ushii nebi ciise iyo gacantii caddaanaysa iyo mucjiso u muuqatoy arkayaanba haddaad u keento layaquulanna waxay odhan doonaan oy odhan doonaan alladiina kuwii kafaruu gaaloobay in antum ay maa antum aydaan ahaanin bay odhanayaan iyagoo nebiga iyo asxaabtiisa la hadlaya ilaa mubtiluuna yacnii kuwo waxa weeyaan baadil samaynaya mooye wax kale maydaan ahaanin ayaa ay ku odhanayaan alla waxau idhi kadalika yadbacu allah kadalik ay kamaa dubica calaa quluubi haaulaa sida kuwan qalbiyadooda loo daboolay oo kale ayaa yadbacu allah ilaahay uu daboolaa calaa quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda laa yaclamuuna aan waxba kala garanayn fasbir haddaba sabir nebi muxamedow oo waxyaabaha kaaga imanaya xaggooda u dulqaado oo u sabir inna wacda allaah waayo yabooha iyo ballanqaadka rabbi xaqun xaq weeyaan oo ilaahay inuu kuu hiilinayaa waa hubaale dulqaado aduu in yar sug walaa yastakifannaka yaanay ku fududaynin bimacnaa yay kugu xambaarin inaad fududaatood sabri weydo aladiina kuwa laa yuuqinuuna aan yaqiinsanayn aakhira iyo xaqa wallahu aclam